waad mahadsan tahay golaha wasiirada xukuumadda federaalka ayaa habeenkii xalay waxa ay mar kale dib u magacaabeen taliyaha ciidanka dowladda federaalka odawaa yuusuf raage maalintii duraad ahayd ayaa waxaa lagu wargeliyey odawaa in loo magacaabayo taliyaha ciidanka aadna ayuu u soo dhoweeyey sida aan xogta ku helnay xasan sheikh ayaa sanad ka hor xilka ka qaaday odawaa kadib markii uu ku fashilmay dagaaladii ka dhacayay gobolada dhexe ee soomaaliya waxaana la xusuustaa in mar qura la eriyey isaga iyo taliyihii ciidanka lugta jenaraal biixi dib u magacaabistan ayaa muujinaysa inuu fashilmay taliyihii uu xasan sheikh magacaabay kala hore markii uu eriyey odawaa kadib waxaana muuqata inuu waayey wax dhaama odawaa ilo madax bannaan ayaa sheegaya in xasan sheikh uusan marnabo jeclayn odawaa inuu xilkan ka qabto dowladdiisa balse dowlado kale ayaa arrinkan ka dalbaday sidaasna wuu ku aqbalay marka la soo xooriyo odawaa ayaa ah nin ku fashilmay dagaalka sidaana kala hore xilkii talyanimo looga qaaday waxaana la magacaabay isagoo muddo sanad ka badan niyadjab meel la fadhiya dadka ammaanka daraaseeyana waxay sheegayaan inuusan waxba soo kordhin karin nin noocaas ah xog intaan ka faahfaahsan ayaan caawa idinkugu soo gudbi doonaa insha allah warbixin maqal iyo muuqaal ah oo aan ku eegayno dib u magacaabista odawaa